bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin runtii waxay maqleen wax aad u liito aad u dhib badan aad u xun waxayna ooga dhigan tahay waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo national disaster masiibo qaran waa masiibo qaran waaye maadaama masiibo qaran tahayna waxaan kaloon rabaa inaan xasuusiyo ummadda soomaaliyeed wax kale oo lagu yidhaahdo luuqadda qalaad early intervention ka hortaga degdega ah marka maadaama masiibo qaran dhacday national disaster waxaa loo baahan yahay waxaan la yidhaahdo early intervention de marka waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed cid kasta oo awoodi karto inay masiibadaa qaran ka hortaga degdega ah samayso early intervention baa loo baahan yahay marka hadda wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay masiibadaa qaran sidii looga hortegi lahaa cidda ka hortegi karto qaabkay uga hortegayso taas waxaa weeye waktigaan u daynaya boqolkiiba sagaashan ayaa la sheegay in turkida ay ka macaashayaan shidaalka soomaaliya ay ka qodanayaan madaxda dowladda federaalka maxaa ku qasbi kara in fal caynkaasi ah ay sameeyaan wallaahi wax ku qasbi karo oo aan maaragtay dabadhilifnimo iyo dadnimo xumo ahayn ma jirto laakiin dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego arrintan ma ahan arrin turkiga iyo dabadhilifyada soomaaliya jooga keliya ka dhaxayso waa arrin ka guda ballaaran saa la socotaan waddamo badan oo reer galbeed ah ayaa shidaalka soomaaliya baari jiray kharash badan ku bixiyey juhdi badan ku bixiyey marka shirkadihii horey u baari jiray maadaama hadda ayna waddanka ka howlgeli karin waxaa lasoo wakiishay turkiga marka turkigu marka dhaqaalahan uu hadda qaadanahayo oo farada badan ama waxa dhaqaalaha dhan ee la boobahayo waa wixii horey ugu baxay shirkadihii maraykanka ahaa iyo ingiriiska ahaa iyo faransiiska ahaa iyo horay mataqaanaa juhdiga badan iyo dhaqaalaha badan ugu bixiyey ee qaybtoodii baa ku jirto marka qoladanna mooryaantan soomaaliya joogtana haddee maadaama oo labaatan sano lasoo biilahayey wixii kharash baxay oo dhan haddee meeshaas waxaa weeye ayaa laga lagasoo maaragtay laga samaynayaa marka ma ahan oo keliya lacag uu turkiga qaadanahaya ee waxaa weye aniga xataa jornaal waxaan ka aqriyey turkiga uu soo qoray oo uu leeyahay baaritaankan turkiga uu uu baarahayo shidaalka ama uu qodahayo maraykanku aad ba ugu qanacsan yahay marka maadaama uu ku qanacsan yahay de waxa weye wixii horey oga baxay iyo waxaa hadda dowladda federaalka oga baxayba meeshaas ayay ka imaanaysaa waxaa la sheegay in boqolkiiba shan keliya la siinayo dowladda federaalka maxaa laga wadaa arrinkaas
waa wax inta badan waddamada afrikaanka markii la dhacahayo waa qaabka loo dhaco inta badan waddanka ugu badan afrikaanka maalan oo kaleeto waddanka konga la yidhaahdo mineraalka ama macdanta waddankaas laga dhaco kuwa ugu nasiib badan kuwa ugu nasiib badan deegaanka ugu nasiib badan waxaa la siiyaa shan percentage boqolkiiba shan baa la siiyaa marka waa qaacido caama oo maxaa yeelay waxa shan loo siinahayo micnaheedu waxaa weeye kharash badanna wuu ku baxay kharash badanna wuu ku bixi doonaa ciidamo calooshood u shaqaystayaalaha la qori doonaa intaasoo ummad baa ka qayb qaadanayso intaasoo maafiya ka qayb qaadanayso marka dadka deegaanka wax kusoo hagaagahayo naf leh kuwa loo naxariisto aad loogu naxariisto qolkiiba shantaasna waxaa weeye waxaa helahayo mooryaantan mataqaana dabadhilifyada tan waxooda kama badanaysa marka haba yaraatee one centi oo ummadda soomaaliyeed ka soo gaarahayo haba yaraatee one centi oo shacab soomaaliyeed ka soo gaarahayo ma jiro waxaa ku jiray noqollada in boqolkiiba shanta qudheeda ay u qaadanayaan erey ay ugu yeereen in kind yacni wax lacag ka duwan wax kaash ka duwan oo tusaale in cunto iyo lagu siiyo marka in qoraal noocaas ah ay turkidu soo qoraan ama heshiis caynkaas inay ka saxiixdaan maxaa keeni kara wallaahi waxa keeni karo horta wax la garan karo qof insaan ah uu garan karo ma ahan laakiin turkigaasaa la socotaan saldhig military buu ku leeyahay marka waxaan soomaalidu nimankan dabadhilifyada ah waxoodii horey u qabaan dee horaa loo siiya wixii intaa la siinahayey labaatan kaa sano la siinahayey oo la dhacahayey oo dadkan mataqaanaa maafiyada waaweyn ay dhacaysay oo ay baabi'inaysay maafiyadan waaweyn oo huteelada waaweyn iyo daaraha lagu dhisanayey wixii dee soomaaliyay dusha ka saarnaayeen marka de waxaas la dhacahayay iyo waxaasoo lacagoo baxaysay wixii ayagay ku maqan yihiin maadaama ayaga ku maqan yihiin de inaan waxba la siinin waxaana la sheegaya waxaana loo sheegaya in haddana lasii garab taagan yahay horeyna loo siinahayey mataqaanaa haddana lasii siin doono shidaalka waxaa bixiye waa dowladda federaalka oo khayraad ka dhiibay maxay tahay marka sababta ay dadka soomaaliyeed amaba xitaa baarlamaanka aan arrinkan loola wadaagin oo hadda keenay in turkida ay dadka soomaaliyeed ka maqlaan amaba warbaahinta turkida ay soo shaaciyaan in boqolkiiba sagaashan iyagu qaateen boqolkiiba shan keliyana dowladda federaalka leedahay maxaa keenay dabcadda koox koox dowladda federaalka lagu sheegayo waa koox ama urur qaab maafiya ahaan loo sameeyey oo reer galbeedku ay samaysteen oo dagaal oogayaashii markay farabateen laysku soo aruuriyey marka waa urur reer galbeedka u shaqeeyo oo loo bixiyey dowladda federaalka dadka soomaaliyed waa inay saas u fahmaan marka waxa ay saxiixayaan xataa inta badan ayaga xataa nuqulka lama siiyo laakiin dowladda turkiga dowladda turkiga shacabkeeday la hadlaysaa kuwan shacabkooda lama hadlaayaan waa maafiyo waa mooryaan waaye u adeego waddamo soomaaliya cadow ku ah marka inta badanna markii nuqul la qorahayo oo heshiis la gelahayo waxaa lagu qoraa laba luuqadood ama saddex luuqadood baa lagu qoraa labada wadan labadooda luuqadood iyo luuqadda internationalka oo markaa ay commonka ka yihiin waxaan la yidhaahdo ay ka midaysan yihiin dabcan hadda miday ka midaysan yihiin waa ingiriiska waay marka luuqadda ingiriiskana waa lagu qoraa nuqulada muhiimka saas u ah luuqadda af soomaaligana waa lagu qori lahaa luuqadda turkigana waa lagu qoraa marka sida muuqata turkiga iyagu luuqadoodii way ku qorteen wadamadana waa saas markay gelayaan heshiisyo waxaa la dhahaa marka bartiner waa laba wadan oo isu baahan iyo marka inay qariyaan sababtoo dhanka soomaaliya heshiisku heshiiska ma ahan ummadda soomaaliyeed dhankiisa heshiiska ma ahan waa boob iyo dhac waaye marka kuma ay kuma dhiiranaan karaan inay boob iyo dhac la soo shir istaagaan kuma dhiiranaan karaan laakiin turkigu asagu waxbuu dhacayaa oo dadka dhicitaanka ka qayb qaadanaya marka dadkiisuu la hadlayaa marka waa taasaa keenaysa marka inay ayagu ayna waxba soo qorin turkida xilligan maxay ugu soo aadiyeen wallaahi turkida waxay xilligan ugu soo aadiyeen sida muuqato hawshii sahminta iyo baa soo gebagabowday waxaana la gaaray xilligii waxaan la kala tuuri lahaabaa ba ba ba maaragtay laakiin waxa cayaandaro ah dowladda turkiga iyagoo og dowladda waxa dowladda federaalka lagu tilmaamo inaanay dowlad ahayn waddanka maamulin xataa xataa xaafad muqdisho ah ka mida aan aan aan maamulin inay heshiis noocaana la galaan dad mataqaanaa mooryaan oo dabadhilif oo waxay matalaan la arag waxaan shaki ku jirin waddamada reer galbeedka ee soomaaliya dowladda soomaaliya iyo waxaan dacmiyo ayaa waxaan ku boorinahayo sababtoo waxay leeyihiin soomaaliya burbur kama bixi doonto weligeedna dowlad ma noqon doonto marka intuu qalabkaas shidaalkan iyo adduunkan meesha ku baabi'i lahaa haddaanay dad soomaaliyeedoo ka faa'iidaysanaya ayna jirin haddii adduunku waa inuu ka faa'iidaystaa ma laga yaabaa in maalmaha soo socda la arko mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo isku dayay in dadka soomaaliyeed uu ka qanciyo fadeexadda maanta haysata dowladda federaalka maya maya maya waxba de waxba ma dhihi kara dee wax muxuu dhihi karaa meeshan meeshan waxaa weeye wax la qarin kara ma ahan dadka insaan dad soomaalidu waxbay akhriyaan wax waa arkaan waxaana waa wax la arki kara waaye in shidaalka la yidhaahdo shan sano heshiis baa la galay haddana si automatiga saddex sano ayuu ku darsamayaa boqolkiiba shan baa ayaa la siinaya wax u dhigmo oo lagu siin kara mataqaanaa hub hub baa lagu siin karaa iyo magaciisigii marka de shidaalku sideeddaa sanuu meesha ku dhammaan karaa soo maogid sideedu baalka meesha ku jira wax oo webi ma ahan waa baraag waayo horta waa in dadku ogaadaan shidaalka ama gaaska waa baraag ama waa haro oo kala waaye webi ma ahan qulqulo ma ahan waa haro meel dhulka hoosiisa ku jirto ama baraag dhulka hoosiisa ku jirto oo weyn waaye marka siday baraagta u dhammaato bay u dhammaataa ugu dambeyn waxaad tahay aqoonyahan soomaaliyeed waxaad in muddo ah dadka soomaaliyeed kaga digaysay siyaasadaha guracan ee dowladda federaalka iyo sidoo kale boobkooda ay ummadda ku hayaan maantay dadka soomaaliyeed wax weyn ay arkeen maxay tahay dardaarankaa dadka soomaaliyeed u jeedinayso wallahi dardaarankan u joojinayo waxaa weeye waa labada kelmadood oo aan adeegsaday waaye waxa waaye waxaan la yidhaahdo national disaster masiibo qaran iyo early intervention ka hortag deg deg ah labadaasaan kusoo koobaya aniga